Marka dib loo fiiriyo xilliyadii hore, wiilasha iyo gabdhaha waxay ahaayeen kuwo aan u sinnayn helidda waxbarashada duruufo jira awgeed oo ay ka mid ahaayeen dhaqaale yari iyo bulsho aan fahamsanayn faa'iidada ay leedahay in gabdhaha wax la baro iyo sidoo kale waalidiinta oo xoogga saari jiray inay wiilasha wax baraan, halka gabdhaha lagu cadaadin jiray inay guriga ka shaqeeyaan sidoo kalena saboolnimada oo keentay in gabdhaha guurka lagula degdego ayaa iyaduna qayb ka ahayd in gabdhuhu aysan helin fursado waxbarasho bulshada Soomaaliyeed ma aysan xoogga saari jirin waxbarashada balse dib ayay u fahmeen waxbarashada faa'iidada ay leedahay maadaama ay waxbarashada tahay midda isku xidha adduunka dumarka Soomaaliyeed ayaa hadda ah kuwo fahmaya ahmiyadda ay leedahay waxbarashada iyagoona marka hadda la eego ay kaga horeeyaan wiilasha gabdhaha haddaba qaar ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ee ku nool degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay sida ay waxbarasho u heli karaan dadka aan u saamaxin inay wax bartaan magacayga waa Aamin Cabdullaahi Maxamed waxay fursad ay wax bartaan u heli karaan dadka horta marka koowaad inay muhiimad siiyaan oo waxbarashada aan laga soo qaadin waxaa muhiim ahayn laga soo qaado waxbarashadii loo arko oo laga soo qaado oo loo arko inay tahay wax muhiim ah udub dhacaad udub dhaxaadna u ah qofka bini'aadanka ah aqoon inuu leeyahay uu wax barto uu jaahil as- uusan ahayn marka midaas laga soo tago waxay fursad ugu heli karaan inay ay isku dhiiriyaan oo ay tagaan waxbarashada meelaha goobaha waxbarashada waqti ay u raadiyaan sidoo kaleeto iskuuladana ay ku garab istaagaan oo waqtiga hadda iskuuladoo kaleeto waxaa wax laga bartaa waqtiga hore ama waqtiga dambe adi waqti laakiin laga dhigo meelaha goobaha waxbarashada iskuulada macdiyada dugsiyada laga dhigo goobo mar walbo qofka uu wax ku baran karo hadduu niska hore jaanis heli karo uu ku baran karo hadduu niska dambe jaanis heli karo uu ku baran karo magacaygu waa faadima cabdi axmed ku nool degmada dhuubley wallaahi hadda fursado badanaa jirta oo wax lagu barto hal iyo laba ma ahan qof weyna hadda waxaa jira oo da ah oo aabayaashan la eg haddana dugsi sare mise dugsi dhexe dhameynayo waxbarashada ma ahan wax laga weynaado si walba tahay inaad wax barato way fiican tahay inkastaad fiican tahay adigoo da-yan inaad barato laakiin waxaa kasii hadday fursaddii kaa luntay aad da-da yareed aad wax ku baran lahayd hadda bilow waxbaro meel walbana waxbarashada way taala qaab onlinea lagu bartaa qaab adigoo xaadira lagu bartaa marka aan ku dadaalna waxbarashada